bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh duhur wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda dalsana
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya oo sheegay in dib u eegis lagu sameeyo xukun dil ah oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku dhawaaqday
eedu xari kaga jaray garoonka kubadda cagta ee magaalada baydhabo
gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland oo dhaliil iyo canaan u jeediyey hay-adaha gobolka mudug ka howlgala
golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed oo kasoo horjeestay warurtileedka ka soo baxay magaalada baydhabo
dowladda soomaaliya oo deeq daba ah gaarsiisay degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose
mas-uul ka tirsana maamulka degmada afgooy lagu dilay xaafad ka tirsan degmadaasi
akhbaaraadka dibadda warkeena duhur aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
kuuriyada waqooyi oo mar kale tijaabisay laba gantaal oo balastika ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
sideedii tobanka bisha labay tobanaad sanada labada iyo labaatan waa duhurnimo adxaad kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo dhammaystiran
haddii aan ku bilowbo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqhi ayaa soo farageliyey kiiska nin ka mid ahaa sideed qof oo shalay ee xukun dil ah ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida kiiskan ayaa la xiriira cabdinaasir cismaan nuunow maama kaasi oo dil toogasho lagu xukumay kadib markii lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa al-shabaab islamarkaana uu dilay maxamed xaashi faarax marxuum maxamed xaashi faarax ayay maxkamaddu sheegtay inuu ku geeriyooday weerar arbushaad ah oo cabdinaasir ka sameeyey deegaanka macaani isagoona beegsaday gaari taraafika ah oo jiidayay bajaaj shil ku gashay deegaanka ceelasha toddobadii sebteembar balse dhaawacaasi uu geeriyooday labaatankii oktoobar ee isla sanadkan cabdulaahi xaashi faarax oo ay walaala yihiin marxuum maxamed xaashi ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay xukunka maxkamadda isagoona eedda dilka ah ee loo jeediyey cabdinaasir ku tilmaamay mid waxba kama jiraan ah wuxuuna xusay in walaalkiisi uu dilay nin kale wasiirka arrimaha gudaha axmed macalin fiqi ayaa dalbaday in hubin dheeri ah lagu sameeyo kiiskan sida ku cad qoraal uu soo dhigay bartiisa sida ku muuqata kiiskan wuxuu u baahan yahay hubin dib u baarid iyo ka fariisasho badan waxaana muhiim ah in ehelada daba socda kiiska ninkan lagu eedeeyay in la qanciyo islamarkaana ninkan eedeysanaha ah uu asna cadaalad helo ayuu yiri wasiir fiqi oo qoraar soo dhigay bartiisa facebooka arrintan ayaa waxaa ka dhashay feelcelin xoogan iyada oo dadka qaar ay u damqadeen cabdinaasir halka qaar kalena ay wasiir fiqi ku eedeeyeen inuu soo farageliyey howl u taala maxkamadda shaqadiisana aan ahayn tallaabadan fiqi uu qaaday ayaa ka hor imaaneysa hadal uu horey u jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kaga digay in aanan laga hadli karin qof lagu soo eedeeyey al-shabaabnimo islamarkaana xubno islamarkaana xukunadooda loo daayo maxkamadaha
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa xariga ka jaray garoonka kubadda cagta ee ayub stadium magaalada baydhabo madaxweyne lafdigareena uu eeliyeen qaar ka mid a xubnaha golihiisa wasiirada gaaraana wasiirka wasaaradda shaqada iyo cayaaraha ee maamulka koonfur galbeed ee qaar ka mid a xiriirada kubadda cagta ee magaalada baydhabo ayaa xariga xirjarkaasi kala qaybgalay madaxweynaha waxaana uu sheegay islamarkaana baaq uu diray dadka reer koonfur galbeed in garoonkan uu yahay garoon iyagu iskale islamarkaana loo baahanya inay ilaashadaan hanaanka iyo weliba nabadda garoonkaasi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo xariirjarkaasi ka hadlaya ayaa yiri waxaan idiin sheegayaa garoonkan marxalado tiro badan iyuu soo maray marxaladahaas uu soo maray oo dhan iyo dhismihiisa lacagta ku baxday milyan kun dhimanaya kun oo doollaryaa ku baxday dhismihiisa ayadoo la fiirinayo duruufaha jira owgooda oo aad aragteen sida dhulka kor looga soo qaaday qalabka soo qaadistiisaa waxay qaadatay hal sano siduu intuu ku soo gaari lahaa wasiirro badanaa isku beddelay markii aan dhagax dhigaynay wasiirka joogay waa tegey wasiir kalaa yimid waa tegey najaxaa yimid wasiir ku-xigeen u ah waa dhintay allah u naxariisto waxaa iyadana ilaahay nasiibkiisa ka dhigay gebagabadii inuu ku soo aado wasiirkii wasiir ku-xigeenka salmaan laakiinse shaqo xoog u badan iyo wakhti aad u tiro badanaa la geliyey siddeed boqol iyo kontonka kun oo garoonkan lagu dayactiray boqol iyo konton kun oo markii ugu horraysay aan dhagax dhigaynay xukuumaddii xasan cali khayre ay ku deeqday oo xasan cali khayre noo yimid boqol iyo kontonkii uu bixiyey maahane toddobada boqoloo kun oo kale waxaa bixisay dowladda koonfur galbeed yaa ku bixisay in lagu dhiso garoonkan waa waxay koonfur galbeed leedahay oo xaqeeda oon wakhti gelinnay oo dadkao dhan isugu tegeen oo lacagta annaga aan baxsannay annagaa iskale annagaa dhisannay hay-ad nooma dhisin cid kale nooma dhisin dowlad nooma dhisin ganacsato nooma dhisin dowladda koonfur galbeedaa dhistay oo iska leh waxa loo dhisay oo dowladda koonfur galbeed ay u dhistayna waxay ka mid tahay mashaariicda horumarinta iyo dhallinyarada loogu talagalay iyo horumarinta sboortiska inaan u adeegsanno aan ugu talagalnay bay ujeeddada ahayd farxadayna ii tahay maanta in la gebagabeeyey wuxuu noqon doonaa garoonka ugu fiican isteediyada uguna horeeyo isteediyada soomaaliya oo dhan uguna horeeyo lagu qaban doono cayaaraha gobollada soomaaliya annagaa ku martiqaadi doonno waxaa bilaaban doona in cayaaraha gobollada ay isugu yimaadaan inta lagu cayaaro marka sharaf iyo karaamay noo tahay markaan haddaan eegno golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa kasoo horjeestay war murtiyeedkii kasoo baxay magaalada baydhabo war murtiyeedkaas ayayna guud ahaan iyagu kasoo horjeesteen muqdisho ayay shir ku yeesheen waxayna sheegeen in war murtiyeedkaas uu yahay mid waxba kama jiraan ah waa ayna qaadaceen muqdisho shir ay uga tashanayeen arrimihii iyo baaqii ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka mudane sheeh aadan madowd marka golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka waxay u arkayeen gubashii dib u heshiisiinta ahayd ee uu ku baaqayay gudoomiyaha golaha shacabka bishii november sagaal iyo tobankeeda fursad dahabi ah oo ay ka dhalan karto aragti midaysan kuna aadan midnimo ka dhalata deegaanka la dagaalanka khawaariijta iyo inay qabsoonto doorasho heshiis lagu yahay golaha midowda oo si niyada u soo dhaweeyey baaqa gogasha wuxuu filayay in gogasha la fidiyo ka hor ka bisha disembar ka si wadahadallada dib u heshiisiinta ay u bilowdaan inta aysan dhammaan mudaxileedka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed golaha wuxuu fursad badan siiyey dib u heshiisiinta isaga oo muddo saddex jeer safaradiisa dib u dhigay codsiyo kaga yimid gudoomiyaha golaha shacabka dartiis waxaa weli koonfur galbeed soomaaliya ka jira dhaqankii shantii sano ee ugu dambeeyey shacabka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ay kaga dhiidhinayeen sida caburintii ama caburinta agajuglayntii mudokororsigii sharci darada ahaa iyo in hogaamiyayaasha siyaasadda laga hor istaagi jiray ama laga hor istaago safarada ay uga tegi jireen degan doorashadooda golaha midowda musharaxiinta waxa uu caddaynayaa in haba yaraatee wax wadatashi ah aan lagala yeelan war murtiyeedka ka soo yeeray ama ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka sidaa awgeed midowda musharaxiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxa ay si buuxda u qaadacayaan war murtiyeedka maanta todobayotobanka ay tahay bisha disembar labada uu soo saaray gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka sheekh aadan maxamed nuur madoowe
dowladda soomaaliya ayaa deeq daawo a gaarsiisay degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose saraakiil ka socota xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda caafimaadka iyo weliba qaar ka mid ah maamulka gobolka jubbada hoose ayaa degmada dhobley gaarsiiyay daawo loogu talagalay dadkii uu qaba cudurka koleeraha oo dhowaanta ka dila ama daacuunka degmada dhobley gobolka jubbada hoose wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya qaar ka mid a saraakiisha caafimaadka ee degmada dhobley ayaa iyagu waxay deeqdan guddoonsiiyeen isbitaalka maamulka degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose iyagoona sheegna deeqdan ay tahay in wax laga qaban doono dadkii iyagu soo ritay cudurka shubanbiyoodka ka dilaacay degmada dhooble ee gobolkaasi jubbada hoose wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaare qaar kamid a mas-uuliyiinta maamulka gobolka degmada oo arrimahaasi iyagu deeqdan ay gaarsiiyeen isbitaalka degmada dhooble ayaa yiri
iyo hay-adaha hay-adda maarinta masiibooyinka iyo wasaaradda caafimaadka intubana ku socda tilmaamaha iyo amarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare ayaa halkan waxaan ugu soo gurmanay dadka maarata magaalada dhobley oo runtii naloo sheegay haddana aan dhehena kusoo aragnay in kaloora uu ka dilaacay ama shubanbiyood lama oran karo xaaladdu waa khatar weeye laakiin waxaan u hambalyaynaynaa runtii oo bogaadinaynaa maamulka iyo wasaaradda iyo maarata degmaduba la tacaalidda ay la tacaaleen iyo sida ay u kantarooleen xanuunkii baahi badan ayaa jirta oo loo baahan yahay taageero waana insha allah midda aan celin doono aan gaarsiin doono maarata dowladda federaalk soomaaliya iyo prime ministerka oo hadda maarata arrintan ka soo jawaabay intaba aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin insha allahu hay-adda iyo wasaaradduna way ku soo noqnoqon doonaan iyo annaguba waa ku soo noqon doonaa meeshan si aan baahiyihii aan soo aragnay jawaab uga bixinno waa mahadsantihiin markaan haddaan eegno guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland ayaa waxa uu dhaliil iyo canaan u jeediyey hay-adaha gobolka mudug ka howlgala xasan wardheere oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug dhinaca puntland ayaa waxa uu eedeyn iyo canaan iyo dhaliilba u jeediyey guud ahaanba hay-adaha gobolka mudug ka howlgala isagoona eedeyntaasi ku sheegay in ay iyagu inta ugu badan waxyaabo kala duwan halkaasi ka sameeyaan gudoomiye ku-xigeenka omar hadleyna waxa uu yidhi raxiim agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo tiimkiisa maayarka magaalada xogayaha degmada iyo saraakiisha degmada laftigeeda iyo dhammaan hay-aduhu waan islaamayaa soo dhowaada waxaan aad ugu faraxsanahay runtii shirkan inuu muhiim u ahaa degmada iyo si guud degmooyinka gobolka oo dhan runtii maayarka si gaara waan ugu mahad celinayaa in uu isagoo cusub bal horta kulammada iska baaqanaya iyo isagoo cusba oo cusubshada laftiga looga faa'iidaya iyo waxyaalo badan waa iska jireen maantay waa loo dhan yahay meesha agaasimiga guud waa u joogaa kulankani waxa uu daaran yahay sanadkuna waa dhammaaday oo mid baa bilow ah marka wixii tagay oo hore oo khaldamay cafallahu amaasala wax badan baan hayadaha ka tabanaynaa maamulka gobolka haddaan nahay kow waxaa ah bolosiga hay-aduhu ku joogaan waxaa mas-uulka ah maamulka gobolka mashaariicda aa waddaan waxaa la rabaa inaad kor ka keentaan ilaa ay degma ay gaarto markaa xogta ma hadlo assessment baad aadaan ogolaashiyo idinkoon haysanin degmada aad rabtaan iyo xulashada aad rabtaan baad samaysaan dhibkii loka oo gobolkan ku dhacay oo ka mid tahay abaartii aadka u dhibka badnayd ayixii beeraha iyo dalaga iyo hantidii ummaddu haysatay laayey waxyaalihii cimiladu ay keentay environmentigu intuba sidii hayadaha aynooga filanaynay si u dhowtoona ma aysa samayn haddana intaba waxay samaynayeen inta tiim soo diraan inay sismat sameeyaan kadibna waxaynu aragnaa iyagoo meel un ku jira meeshaasna wax raad loguma tagaan haddaana khaldanayn waxaan rabaa tadaamun iyo inaan u mahad celiyo maxamed cabduqaadir d r c hay-adaha intooda kale hadday rabaana caroodeen laakiin iyagu shaqo badan bay runtii gobolka nooc walba intaay ka qabanayeen
gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland ayuu kaasi ahaa halka warkaasi aad ka dhegaysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibadda alkuuriya wadaweye laba gantaal oo balaastika markale tijaabisay xukuumadda pyonyon ayaa sheegtay in labadan gantaal ee balaastikada ugu talagalisay inay ku tijaabiso badda u dhexaysa dalalka kuuriyada koonfureed iyo jabaan iyadoo afhayeen u hadlayay wasaaradda gaashaaniga dalka jabaan uu sheegay meelaan sidaa uga fogeyn xeebaha dalkaasi jabaan oo gaaraysa mayl ay soo gaareen gantaaladan labada balaastikada ah ay tijaabisay kuuriyada ah waqooyi dhanka kalena kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in cabsi walwal ay ka qabtoon gantaaladaas dabajooga ah ay tijaabiso kuuriyada waqooyi waaxda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in ay horey ugu sheegtay dowladda dalkaasi kuuriyada waqooyi inay joojiso tijaabada gantaaladan balaastikada oo cabsi badan ku abuurtay dadka ku dhaqan dalka maraykanka iyo waaxda gaashaaniga ee dalkaasi oo la sheegay in gantaaladan balaastikada horey ugu tijaabisay kuuriyada waqooyi ay gaari karaan gudaha dalkaasi maraykanka warkii duhurnimo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel